بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد waxaynu ku dhex jirnay kitaabu ladcima kitaabkii ka warramaya waxyaabaha la cunayo gaar ahaan baabu shay baabu dabaaix waxyaabaha la xidhiidha gowraca iyo gowracu sida uu ku qurux badnaanayo ama sharciga ku waafaqayo wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday an yuqtala in la dilo shay-un shay macnaha mid min addawaabi xayawaanka ka mid ah sabra isaga oo xidhan sabrigu waa garbaduub buu ahaa laakiin xayawaankii intoo meel lagu xidhay in la dilo taa wuu diiday rawaahu muslim macnaha halkan waxaa la doonayaa ixsaan in lagu dhaqmo iyo samafal shayga in la in la gowraco oo la intifaacsado waa la ogol yahay laakiin in sidii aynu xadiidkii hore soo maraynay in lagu dhugtamo xayawaanka oo intoo meel lagu soo xidho laga dhigo mid lagu shiisho oo wixii lagu tuurayo halkaa lagu tuuro silic iyo darxumo iyo saxariir lagu dilo taasi baa uu diidan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam imaa in la iska daayo xayawaankii wa imaa in la qasho oo si wanaagsan oo qurux badan loo cuno oo loo intifaacsado labada waa mid wan sabran sabrigu waxa weeyaan garbaduub macnaha isagii oo nool intoo la xidho in dabeedna la silciyo kolba wax lagu lufto kolba ama qeyb la gooyo la rifo taasi baa lan diiday weeye marka ixsaanka islaamka iyo samafalkiisa ilahay uhi ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan ixsaankaasi xataa xayawaanka waa lagula dhaqmaya ee kuma ega keliya basharka iyo bani aadamka wa can shadaad ibni awsin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi isagoo ummadiisa jahaynaya oo saxaya oo hagaya ina allaha ilaahay kataba alixsaana qurxinta iyo wanaajinta waxa uu ku qoray macnaha ku jideeyey calaa kulli shayin wax walba in la hagaajiyo oo la qurxiyo ilaahay shay walba wuxuu uu ku qoray macnaheedu waxa weeyaan waa u jideeyey shay walba in la hagaajiyo oo la qurxiyo fa idaa qataltum marka aa wax dilaysaan fa axsinu lqitlata dilka wanaajiya macnaheedu dilku kolleyba waa dile haddana isaga laftiisu yuu silic iyo darxumo yeelanine dilku ha noqdo mid qofkii si caadiya loo dilayo sidaa darteed ba xataa qisaasta qudhigeeda waxa ay ahayd raadraac bay qisaastu ahayd qofku sida waxu dilay in loo dilaabay ahayd haddii waxyaabaha qaarkood ay keenayaan darxumo dheeraad ah in laga daayo oo seef iyo hub lagu dilaabay noqonaysa qofku maalan sida uu waxu dilay ayaa si xaaraan oo xun ah qisaasta laftigeeda waa in laga duwaabay markaa noqonaysa kol hadday sida waxu dilay xumay waidaa qata waidaa dabaxtum marka aa wax gowracdaan fa axsinuu wanaajiya addibxata gowraca habu gowraca walyuxidda ha afeeya axadukum midkiin shafratahu birtiisa ama mindida uu wax ku qalayo walyurix ha u raaxeeya dabiixatahu neefka uu gowracaya ha uga raaxeeyo oo yuusil cilmi marka alqitlata waadibxata calaa wasni alficla wa yusamaa fii cilmi tasriif masdar lhay-a ama ismu lhay-a waa wax tusinaya kayfiya ayuu tusinaya jalasa jalsatan wa jilsatan marka jalsatan waa hal fadhi masdaru lmara weeye baabka ugu dambeeya sarfigaa inta badan lagu sheegaa aljilsa waa hab u fadhi kayfiyad loo fadhiisto weeye marka alqitlata habka wax loo dilayo wadibxata habugawraca ya habugawracu waa inuu noqdaa wax hagaagsan oo caadiya shareecadda waafaqsan waa naxariista ilaahay waa in loo naxariistaa bani aadamkii waa in loo naxariistaa xayawaanka hadduu qofku xataa qof wax ku dhufanayo waa in uu meel dee kaga dhuftaa caadiya oo lafaha ku oo xaragadana ha ka tegin wey markaa meel khatar badan foolxumo keenaysa ama hore qofku uga dhiganayo ayaa la diidaya ama xataa hadduu dilayaba sa aynu soo sheegnay dilku waa inu noqdaa dil caadiya ixsaankiina markaa waa laba nooco waa waajib iyo sunne ka waajibkii waa cadaaladii kan kalena waa kii sunnaha ahaa weeye cidda loo samafalaya marka la eego waa isa sii khilaafi karaa waxyaabaha ugu si fiican ixsaanka waxaa ka mida dee guud ahaanba oo islaamkeenu ina farayo cid kasta oo ku xumaysan lama xumeeye waa la wanaajiyaa oo ixsaanka adiga xumaanta lagu sameeyey ixsaan baa lagaga jawaabaa walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim wama yulaqaaha ila aladiina sabaruu wama yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim ammaan weyn baa ilaahay usoo jeediyey qofka eedda iyo dhibka loo geysto isagu kaga jawaabaya wanaag dheeraad buu ku helaa qofka samafalka liladiina axsanuu lxusna waziyaada dadka samafala waxa ay leeyihiin samafal waxa kale ay leeyihiin maxay dheeraad marka siyaabaha loo wanaajinayo gawracii gawrac baynu iminka ka hadlayna gawraca siyaabaha loo wanaajinayuu nabigu sheegay mindida waa in la afeeyaa loogana raaxeeyaa neefkii la gowracayay odayaasheenii hore ee sida wanaagsan waxu gowrici jiray inta ay birta soo qaataan ayaa gacantiisa cidhibteeda ayuu sidaa u taabsiin jiray gacanta cidhibteeda marka haddii ay sarto jirhkaaga halkaa cad hadday sidaa marka loo taabsiiye sarto waa inay xiirayso wey uu afaynaya afaynaya afaynaya gacantaasu halkaa yaro taabsiinaya kolba markay yaro sarto halkaa cadhe baabacada ayaa u garanaya inay haliilayso dabeedna hal mar unbaa lagu taabanayaaba dabiixadu de waa neefkii la gowracayo wey riwaayo kale waxa ay ahayd idaa dabaxa axadukum falyujahiz ha kaga kow siiyo macnaha ha iskaba raaciyo dhag ha ku siiyo ixsaanka waxaa ka mid a marka la gowracayo neefkii xoolaha ahaa inaan mindida oo la lisayo la tusinin mindida waa in laga ilaaliyaa neefku dee caqli buu leeya waanu hadlayne sida uu kala garanayo marka la dilayo iyo marka la soo dhawaynayo ee u kala garanayo qofka eryaya iyo ka waxsiinaya ee ka mukhaynaya ee kaalay kaalay le uu ugu imanayo waxbuu garanayaa marka halkan aad mindi hortiisa ku lisayso wuu garanayaa inaan meesha khayr ka soo jeedine isaga aada usoo lisayso yacrif wuu fahmayaa markaasuu dabeedna argagaxaya kolkaa waxaa imanaya nooc ciqaabahoo nafta ah ayaa imanaya xadiidkii musnadu imaamu axmed waxa uu yidhi ana الnabiya amara an tuxadda ashifaar waan tuwaara can اlbahaa'im mindida hala soofe buu yihi mindida hala afeeyo oo hala liso mindida waa inaanay noqonin mindida wax lagu gowracaya tii habraha ama tii islaamaha ama tii xaafadda tii qooshka daawaha lagaga qaadayo bahashan kimista imista soomid islaamuhu kagama qaadaan iyo hablaha iyo qooshkay baashanay kaga qaadaan daawaha ayay kaga yarifrifaan taasi way gasarirtao afma laha had iyo jeer marka ta qofku wax ku gowracaya ama mid cusub waa inay tahay ama mid khaas ah oo lagu loogu talagalay waa inay tahay waa ixsaankii baa sidaas ixsaanka waxaa ka mid a neefka inaan la gagabinin inaan la gagabin sidan dee hilibluhu ay sameeyaan gagabintaasi waa khalad weeyi lama gagabinayo ama waa inaan kahrabaa iyo dab lagu qabanin laakiin waa in jirhkiisa mar qura ay neef ka wada baxdaa naftu gawracu mar qura waa inu wada socdaa ixsaanka waxaa ka mid a geelana in la dhuundhabo arig iyo lo-dana la gowraco oo dhuundhabku xaggaa hoose qoorta xaggeeda hoose ee xigta sakaarka iyo garbaha xig halkaasoo laga bireeyo oo laga taaga mindidii halkaasaa si dhaqso ah u jaraysa xididada waaweyne dhiigga iyo labada hunguri neefkan kalena xaggan kale sidaasay caadiyan u kala qorshaysan yihin meeshii waxaa la diidayaa in la cadibo neefkii oo tacdiibku waa xaraam weeye haddii neefkii lagu kirkiro oo mindidu ay haraggiiba mari weydo haragga laftiisii bay mari la adhaybaa dee taasoo kale weyta dhibaatadii foolxumadani hadduu qofku ku silciyo oo uu gooyo labadii biyo bufle iyo labadii hunguri adaa ku silciye gawracu wuu iska ansixi laakiin dariiqo foolxun buu u sameeyeyo tacdiib ayuu sameeyey wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waa inuu qofku salliga la badiyaao marka nebigu wuxuu hi cidda igu dhow qiyaamaha waa qofka igu salli badan midba midku ka salli badan yahi dabeedna markaasay yidhaahdeen muxadisiinta ayaa dadka ugu salli badan leanna waxay ka shaqeeyaan waa cilmigii xadiidka mar kasta oo ay rasuulka magaciisa soo qaadaan way ku salliyayaan ama way qorayaan marka nimankaasaa ugu ajri badan rikoorkaa aada u jabiyay bay idhahdeen saa darteed qofku de inuu jaanibka ka faaiidaysto maadaama salligu cibaadaya dhegaystayaasha qaaliga nin aanad noqonin akhristayaashana aada ku biirto sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi dakaatu ljaniin uurjiifka gowraciisu dakaatu ummihi waa gowraca hooyadii masale muhiimaa lagugu sheegay hadday hashii rimantay ama saci rimanya ama neefkii arigaha rimanya oo la gowraco inagu dad xoolaad baynu nahayo neefka noocaasi had iyo jeer riman saylada maba keenno ee waxaa la yidhaahdaa caana waaye kanoo kale ha gowricin ama ha iibinin baa la yidhaahdaa dhaqashaa loo iibsadaa neefka golofta ama golmadhanta la yidhaahdo ayuunbaa dabaxadda inta badan loo isticmaalaa marka hadday dhacdaba dee wax ilan diidayaa ma jiro sharci diidayaa ma jiro neefka riman caawa hadduu dhalayo wax diidayaa ma jire haddii la gowraco ilmihii yaraana sidaa ku baktiya caloosha oo birso lagu gaari waayo nolol xukunkiisu muxuu noqonayaa urjiifka halkaa ku jira ilaa mararka qaarkood baa waxay geeljiru cabaadeer ay u yaqaaneene cabaadeeruka ugu macaan buu ahaan jiro dee dhayladiisu waa dhaylo oo aada buu u macaan yahay oo waa hilibkiisaa jilecsan waaya cabaadeeraha noocaas kaa urjiif baa imika la odhanayaa mar haddii aanu soo dhicina ma xalaal baa mise waa xaraam ma gawrac buu u baahan yahay mise gawraca hooyadii baa u gawraca xadiidkani wuxuu tilmaamayaa gawraca hooyadii inuu gawrac yahay macnaheedu waa maxay gawrac uma baahnaa isagoo baktii haddaynu ka soo saarno gawraca hooyadii unbaa u gawraci oo waa la iska cuni doonaa saasuu tilmaamay xadiidkani waa waxa weeye markaa waa mubtade iyo khabar dakaatu ljaniin mubtadihiiyo mudaafkiisii wato weeye dakaatu ummihi waa khabarkiiyo mudaafu ileyhgiisii wato mubtaduna mudaafu ileyhgiisiibu wataa dhinac kale cilm albalaaqa marka laga eego waa ka ay u yaqaanaan atashbiih albaliiqi tashbiih albaliiqi waxa weeye arkaantii tashbiiha mushabah mushabahu bihi iyo adaatu tashbiih iyo washabhi ayaa waxaa la goynayaa laba kamida waana wajhu shabihi iyo adaatu tashbiih marka haddii sidiisa loo soo saaro wuxuu noqon lahaa arkaanta la dhammaystiro dakaatu اljaniin kadakaati ummihi fi lxilm oo marka kaafkiina waa xarfu tashbiih oo waa go-an yahay wejkii la yskaga shabahayna waa fi lxilm xagga xalaalnimada waa iskaga mid maadaama labadaa la gooyey wuxuu noqonayaa tashbiih baliiqata ay u yaqaanaan culamaa lmacaani waablaqu tashbiihi maa minhu xudif wajhun waalatun yaliihi maa coyf waa ka ku lahaa akhbarigu jawharulmaknuunka waxaynu u yar baacinaynaa macnaha macno ka duwan baa iman doona oo culimada qaarkood ay ku fasireen waaya kaasi waa kaasoo waa xalaal weyn wa ana dakaata ummi kaafiyatun can dakaati wuu ku filan yahay hoo gawraca hooyadiibaa gawric u ah sidan waxaa ku tegay oo qaba madhabu jumhuuri alculamaa minhum alaimatu halaaa maalik shaafici axmed saasay culimadu u badan yihin kaa caloosha laga soo saaray ku baktiyey mar haddii hooyadii birsashay isaguna waa birsaday abu xaniifa waxa uu leeyahay waar gawraca buu u baahan yahay waase qowlkaa waa laga yaro xoog badan yahay oo isagu waxa uu daliishanayaa ibnu rashad waa kale sababta keenaysa khilaaf waxa weeyaan xadiidku ma ansaxay mise ma ansixin o taasi waa mid markaa kuwa ka soo yaro horjeeda waxa ay leeyihiin dee mu ansixin ba hadal ba ad hadal bay ka keeneen waxaa kaloo ay leeyihiin aayaddu waxa ay sheegtay almunkhaniqa neefka la siririyey ilaahay wuxuu ku sheegay suurat lmaa-ida inaanu xalaal ahayn dee tan uur jiifkiina wuu siriray un markay hooyadii baktiday wax cunaha lagu dhegay oo kale weeye oksijiintii baa ka xidhan meeshii uu ku noolaa kol haddii ay baktiday waa munkhaniqadii bay leeyihin waxaa saddexaad oo ay daliishanayaan abu xaniife iyo gruubkiisu inkastoo laga badan yahay riwaaya waxay ku soo aroortay bay leeyihin dakaatu ljaniin dakaata ummihi waa si aynu markii hore sharxayna wey dakaatu ljaniin dakaata ummihi dakaatu ljaniin iminka halkan waxa wey dakaatu ljaniin dakaatu ummihi wey waa mubtadiya khabar baysi laakiin taa kolka hore aynu tashbiih iyo wax sheegaynay ayaa waxa ay riwaayada sheegaysaa dakaata ummihi aynu sharaxnaybaata abu xaniifa kolka hore tan mubtadaha iyo khabarkuna waata jumhuurta inoo taala halka dakaatu ljaniin dakaata ummihi bifatxi ta marka waxay noqonaysaa gawraca jiniinku waa ka dakaati ummihi gawraca hooyadii oo kale waa marka taada la fadxiye tashbiiha la maro wey gawraca hooyadii oo kale la yidhiya hooyadii gawrac baa lagu sameeyey kaa mid leeg isnaha lagu sameeyey si uu xalaaloodo laakiin marka sidan iminka ay ku rafcisan tahay dakaatu tahay tashbiih maaha waa mubtadiya khabaruna waxa wey waxa gawrac ah gawraca hooyadii gawraca hooyadii baa gawrac u ah marka saddexdaa arrimood bay ayay daliishadeen asalkii oo munkhaniqadu inay hagaa aanay hagaagsanay ahaa riwaayaday wax ka sheegeen riwaayo kale oo ku soo aroortay in tashbiih ay u eg tahay marka waxyaabaha keeni kara asbaabu ikhtilaafi alculamaa inay culimadu iskhilaafaan waxa ka mida icraabka iyo xarakada xadiisku ay isbedeshaan haddii xarakada aayadda iyo xarakada xadiidku ay isbedesho wuu isbedeli karaa macnuhuna iminka dumadaa yare dakaatu saaran macno gaaray bixis haddii farxa la saaro dakaata la idhaana macno gaara laba madhab baa ka kala samaysmaya laakiin ka raajixa kaasaynu ku sheegay in gawraca hooyadii gawrac uu yahay sidaasaa ibnu rashadna ibnulmundirna ijmaac baabu soo naqilaya waxase la isla waafaqsan yahoo kale hadduu nolol ku soo dhasho oo markii la gowracayba caloosha laga saray dabeedna ilmihiioo nool urjiifkiioo nool ayaa la gaadhay la sugi maayo intuu baktiyaya waa in la gowracaa haddii la gowrici waayona isagoo nolol ku soo dhashayna waa bakti taasaa mulaaxadadaasaa muhiima goortan loo cudurdaaraye laleeya ha layska cuna uun waa marka bakti lagu gaadho haddiise nolol lagu gaadho waa dee neef caadiya neef caadiyana waxaa lagu cuni jiray maxay marka la gowraco dee intaasuma la raacinaya way iska badan tahay oo dee neefaad soo kaxaysato rimana haddii taasi kaaga soo baxdo xukunkiisii wakaa dadka hiliblaha laftigoodu baabkan inay bartaan waa waajib dhaqaalahoodaabay kobcin kartaa inuu diinta wax ka barto wax ka yaqaano iminka waxaa laga yaabaa neefkan oo weyn inay iska tuuraan halku lacag badan baabuu ka heli laha laba saddex yoom masaariiftoodu uu ka heli laha uurjiifkaa neefka geela uu kasoo sara waa neef dhan neef adiyo labadii buu leegay haddii aanu masaladan garanayn waa iga tuur buu leey waa bakti aan calooshiisa ka soo saaray marka jahligu dhaqaaluhu nuqsaamiyaa cilmiguna dakliguu kuu kordhiyaa albakiil yakfid maratayn soomaad maqal bakaylku laba jeer buu khasaaraa marar badanna wuu khasaaraa hadduu ka fuqi weydo jahligu jahligiiyo dee bakiilkaasu la cilmigu ku bakayla وعn بن cabاs رaضي الlه عanهma أن النabiya slى الlه عaليه وasلم qاal waxa uu leeyahay rasuulki ilaahay almuslimu qofka muslimka ah waa hadii uu xadiid noqdee yakfiihi smuh marka hamsatulwasliga waslino weeye yakfiihi ismuh magaciisaaba ku filanba fain nasiya hadduu ilaawo an yusamiya inuu magacaabo xiina yadbaxu marka uu gowracayo hadduu bisinka ilaawo falyusami ha iska magacaabo uno uma liya'kul ha iska cuno riwaayadaasi saasha sheeg macnuhu waxa weeye qofka muslimka ah dee magaciisaaba ku filano waa muslimba muslim yidhiya gacantiisaaba iska barakaysanoo bisinku isaga qabsan yahay waa siduu yidhi xadiidkaniye marka hadduu bisinkii ilaawo oo uu gowraco kolka dambe hilibkii la cunayo bismillah ha la idhaaho intaasaa ku filan sidaasuu sheegay takhriijkiisii baa loo daadegayaa markaa in la shaandheeyo xadiidka derajadiisa akhrajahu daara qudni ayaa wariyey oo ka mid ahaa ragga ku qabowsaday cilmiga takhriijka wa fii isnaadihi muxamed ibnu yaziid ibnu sinaan ninkaasibaa ku jira sanadka magacaa loo yaqaano ayaa dhex fadhiya wa huwa saduuqu daciifu lxifd ninkani waa saduuqo waa run runlow xifdigiisaa laakiin liita oo had iyo jeer qofba waxba qofna waxaa lagu dhaliilaa khiyaamo iyo been iyo wax qofna waxaa lagu dhaliilaa isagoo qof saalixahoo wanaagsan oo xadiidkii warinaya in xifdigiisu liito oo qaybidda uu qaybayo xadiidka ay daciif tahay marka ninkani waa daciif daciif daciif lxifd sayi lxifd xifdigiisaa liito oo si fiican waxba uma qaybo waxaa lagu ogaadaa oo taana lagu qiyaasaa bay yidhaahdeen had iyo jeer dadka xufaada ah ee mutqiniinta ah marka uu wax la wariyo ayuunbuu meel kale ka fadkudiyaa soomaad arag dad inta dhowr qof oo b b sida wada dhegaystay haddaad tidhaahdo war maxay sheegtay qaar baa wixii waxaan ahaynba kuu dhiibayaba wixii waxaan ahayn meeluu ka keenay garan mayside ayuu kugu daldalaya hadda ma aha inu inuu faallo ku darayo maaha ee warbu ka dhigaya taaka qaar kale aad weydiinaysaa wax ka duwan bay sheegayaan marka haddii midina wax gooniyo uu sheego shanina wax gooniyo sheegaan dee shantaa la qaadanaya xifdiga wanaagsan ee faraha badan dee marka sidaasaa lagu ogaadaa inuu sayul xifdi iyo qofkani cilmigii baa la warinaya marar fara badan marka halkaasuu ku haday wa akhrajahu waxa wariyay cabdurazaaq oo isaguna macruuf ka mid ahaa ragga cilmiga xadiidka biisnaadin صaxiix sanad صaxiixuu ku wariyey ila bni cabaas ibn cabaas buu tiiriyey mawquufa calayh iyadoo hadal ibn cabaas uu yahay mawquuf la yiriyaa nebiga looma kor yeelin weeye macnaha haddii la rafciyo oo nebiga loo rafciyo waa daciifo wax jira maaha haddii laakiin la yidhaha hadal ibn cabaas waa sax weeye walahu shaahid mid kale u markhaati furayaa kan jira oo la nooca riwaayo kale cinda abi daawuud bay riwaayadaas ku sugan fii maraasiili mursalka mursallada kitaabka uu ku ururiyo bilafdi buu ahaa dabiixatu lmuslimi xalaal qofka muslimkii wuxuu gowraca waa xalaal dakara sma allahi calayha hadduu magaca ilaahay ku xusuu bismi llah yidhaahdo aw lam yadkur iyo haddaanu bismi llah odhaninba waa xalaal warijaaluhu raggiisuna muwahaquuna waa lagu kalsoon yahay dee isaguna mursalladu ku daray mursalkuna dee waa noocyo badan yahay mursal saxaabi baa jira wa mursal asxaabi qul muttasilu id gaaliba can asaxaabi yaxsulu marka cumuuman sidaas sida qolana xadiidkii uga dhigeen mid nebiga gaarsiisa qolana ay uga dhigeen mid ibnu cabaas ku jooga kolka qolada tidhi xadiidkaasi waa mawquufo hadal nebi maahae asxaabigun baa yidhi waxba kuma binaynayaan ee waxay leeyihiin bisinku waa halkeenii hore bisin la-aan muslim kasta ha gawrace socon mayso qolyaha idinna xadiidkani wuu jiraayo asal buu leeyahayna waxay leeyihiin bisinku waa sunne uune inaanu waajib ahayn dee xadiidkan ayna tusinayaan marka nina wuu daliishaday nina ma daliishanin sida laakiin raajixa ay waxa weeye in xadiidkuna daciif yahay bisinkuna lagama maarmaaya qofkana hal marun baa loo cudurdaari karaayo waa markuu ilaawo laakiin hadduu ogaan uga tago waa la iska dayn waxiisa kuweenu malaha dee dig iyo demb nooca ilowgun dee inoogu dar hadday ka tagaan inay ilaaweenun ka soo qa si aynaan isula baktiin xadiidku wuxuu ina tusinayaa magaca ilaahay in la in la xuso bismillah la ydhaha marka la gowracayo bisminku inuu waajib yahay ayaynu hore usoo marno sidaasay jumhuurulculamaa qabaan ilow mooye si kalena aan lagaga tegi karin imaamu shaafici ayaa wuxuu leeyahay sunna wey hadduu ogaan uga tago iyo hadduu ilow uga tagoba waa xalaal bisinku halkanoo qura maahee ilaahay magaciisa laga maarmi maayo mid shaydaan la yidhahda aynu ka weheshanaynaa markaad raashinka cunaysana waa sidaa nebigu inan yaroo waxla cunayo wuxuu ku yidhi yaa ghulaam sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliik yarow waaryaalkalow bismi llah dhe midigta ku cun waxa dhinaca kula soo xidhiidhana cun bismi llah baa la odhan haddii uu ku daro alraxmaan araxiim cunnada laa ba's laakiin xagga gawraca bismi llah unbaa wanaagsan bay idhahdeen in aanu maaragtay la siyaadinin waayo alraxmaan araxiim dee waxbaba la gawracaya meel naxariiseed maha bay idhahdeen dhigtaaba laga jarayaa neefkii khilaafka culimaduna waa sida aynu soo sheegnay bisinku mar walba waa waajib ogaan iyo ilow toona loogama tegi karo hadduu ilow uga tago iyo hadduu ogaan uga tagoba neefkii waa bakti sidaa waxaa ku tegay madhabka daahiriyada la ydhaha madhabta labaadna waxa weeye bisinka waajib ku da-a haddii ilow looga tagana dhibaata ma jirto sidaana waa qowlka culimadu u badan yihin qowlka shaafici ibnu cabaas iyo abi hurayra kula socda wuxuu isagu leeyahay waa sunne haddii laga tago laa baas jumhuurtu waxay daliishadeen aayaddan ancaam ku sugan ilaahay baa yidhi wlaa takuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wainahu lafisq waxaan magaca ilaahay loo gowricin ha cunina waa faasiqnime qolyahan kalena dee way ka jawaabeeno waa wixii magac kale lagu gowracay ula kaceen hadduu ila uga tago qof cudurdaar ku haystaa rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhda'na ilaahw hanoo qabani ilowgiiyo gas cufiya can ummati alkhaطأu wاnisyan ummadayda waxa laga dhaafay buu nebigu waxay ilaawaan iyo waxay gafaan markaa qowlka aynu qaadanaynaa shaafici waa laga daliil badanya halkaas waxa weeye bisinku inuu waajib yahay hal mar baana qofka loo cudurdaaraya waa hadduu ilaawo waay wax kalifo waxaanoo daliila inaynu wada awilno ma jiro baab اladaxi mar haddaynu gowracyadii marayno iyo meelihii yar cuncunka uu la xidhiidhay waxaynu markaa gelaynaa adaaxidii aladaaxi waa odxiyadii odxiyadii wey odxiya un baynu idhahnaa af soomaali soomaa miyaa wax kale leedahay magac kale waa odxiyadaas odxiyadu waa jamcu udxiya waa neefka la gowraco ciidda la idhaahdo ciidda caraf neefka la gowraco wey maalintaa ciid iyo ijmaaca ummaduba way sheegeen waxaaba loo daliishaday aayadayna cadayn ku jirtaba ilaahay baa wuxuu hi fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbi ilaahaaga u tuko salaada ciidda ee carafo wanxar gawrac markaa ood siyaadiyana markaad tukato gawraca raaci dabeetana arrinkaa wuxuu noqonaya qul ina asalaata wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin salaadayda iyo gawracayga labadaba ilaahay baa labadii waa la sraaciyey xadiidka bukhaari iyo muslim ku suganna waa u daliil aynu arki doono laba wan buu nebigu gowracayoo tilmaamahan soo socdane mustadu imaamu axmed xadiidka sideed kun iyo afar iyo toddobaatan isna wuxuu leeyahy qofkaa wusci haysto sica qofka jeebkiisu iska wanaagsan yahay aan odxiyo samaynin yuu u soo dhowaanin halkan aanu ku tukanayno mar hadduu arsaaqada ilaahay u dhiibu waxba noo qali waayo de hanaga durko muxuu naga soo doonaya asalkeedaba idcaamu dacaam in wax la cuncuno islaamku aad buu udhiiriye wax xalaalahoo bulshadu ay wax kala cunaan aad baa loo dhiiriye oo meesha aan lagu gaajoonin gaaladaa iminka waxay idhahdaan wadamada iyada horu maray ma habboona bay idhahan qof ku gaajoonaya inuu joogo qoladuu doonaya ha ahaadee gaal iyo islaam cidduu doonaya ha ahaadee waa inuu wax cunaa bay idhahdeen horta baahiyihiisa asaasiga ah meeluu galayo cuno waa inuu helaa intaa markay inagana maqleen ayay idhahdeen haddaba hala yaaco cunadaasunbaa loo cararay iyagu saasay idhahdeen laakiin tan islaamkaa uga horeeyo awla kaga aho waxaa la gaal iyo islaam bulshada islaamka ciddii dhex joogta ayay gaajoona markaasaa qur-aanka aad arkaysaa idcaamu acaam intee oo jeer wa yudcimuuna acaama calaa xubi ilaa aakhir laayaat falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamu fi ywmi di masqaba walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin inahu kaana laa yuminu billahi alcadiimi walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin waxaasoo dhami miskiin wax la siiyo miskiin la raashiyo miskiin la dhargiyo wawda taasaa laga warramaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu waxhelo uu qali jiray allabari aan wax sabab macnaa duca aan wax sababa oo loogu magac bixinayo lahayn laakiin sadaqo una ayuu samayn jiray neefkaasu gowracaya hebel baa gowracaya casuumadaha isweydaaranaya dadkan iyagoo wada lacagta haysta ingeega un ugu xiraya ya ma aha in hawl badan ba loo sameeyo oo mashruuc laga dhiga wixii qofku hadduu neef labaatan dollar helo wuu iska qali karaa jaarkiisi iyo saaxiibadii ay ula cunaan kii maraq sameeyo maraqa un inoo yaro badi bui dadku ha wasaaraddu ha ka baxda iyo saruuradu eh ayuu nebigu leey markaad wax qasho maraq un yaro badi marka sidaasaa loo adeekeeye arrinka culimadu minay mashruuc tahay oo wax jira odxyadusa isla waafaqe diinta ilaahayna ku jirto ma waajibbaa mise waa sunni abu xaniifa waajib ku tegey laakiin culimadu waxay u badan yihin sunata sunno aada u muhiima weeye odxiyadu marka halkeennan aynu joognae camal xaja aynaan wadin odxiya lena laakiin haddii baytullaahi alxaraamka lagu xajayo halkaa la joogo hadyi baa loo yaqaanaa alhadyi hadi baa la idhahdaa kolkaana halkaa lagu gowracayo isku liif bay galaan odxiyada hadyiga iyo walqasha walqasha iyo hadyiga iyo odxiyadu waa isku shuruudo oo neefka geli karaya odxiyada iyo hadyigunbaa walqashana gelaya sidaa daraaddeed buu isku xigsiin doonaa saan filayno u isku xigsiinaya can anas ibni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa yudaxi wuxuu ku odxiyeeyey bikarshayni laba wan amlaxayni barabara leh aqranayni geesa leh wa yusami bismi illah buu odhanayay wa yukabiru allahu akbar bismi illaahi wallahu akbar wayadacu rijlahu abinkiisa wuxuu saaraya calaa sifaaxihima garabkooda sifaax waa dhinaca ballaaran neefka intuu labada abin qabto ayuu jiifinaya dhag dhulka intuu qabadsiiyaabu halkaa jeenigana cagta ka saaraya afkiisana qoortu ku qabanaya markaasuu dhag gowracaya mar hadduu gafuurkii hayo garabkiisii ballaadnaayee dhulka yaalla inuu cagta bidix ka saaray desaani buu gowracaya xagga dambe hadduu doonaya haba dhaqdhaqaajiyo waa dariiqadii uu ku adkayn lahaa gowraca lugtuu saaray sifaax sifaax waxa weeyaan waa garab markaad jiifiso neefka haddaad garabka saarto ballaadhan cagtaada garabkiisa cunahana aada qabataad geejiso si dhaksaad u gawrici karaysa lafdiga kale wuxuu ahaa dabaxahumaa biyadih gacantiisa shariifkaabuu ku gowracay nebigu riwaayooyin axaadiid kala duduwan ku jira ayuu sheekhu soo gurayaa markaasuu midiba intii ay dheeraadka la ahayd buu soo qabqabanaya si uu isugu kala dhammaystiro ilaan mid walba hadduu sideeda soo arooriyo kitaab dhan bay noqonayaan laakiin intay riwaayinku isla dhaadheeriyin buu soo googoynayaa taqdiic alxadiid tatmiiman lilfaa'ida waa xadiidkii oo lasoo googoosto faa'iidada si lagugu dhammaystiro lafdi kale wuxuu ahaa samiinayni way shishlaayeen lafdiga abi cawaana saxiixiisa uu ku soo saaray wuxuu ahaa samiinayni qaaliya marka siinka la akriyo samiinayni way shilisi sa kolka la akriyana samiinayni waa taman bay leeyiin taman badan lacag badan oo laba neefoo sarar leh qaaliga sarar iyo suuqba leh sarartuna waa shilayska suuquna waa tamanta neefku ama sarar buu baxaa bay yidhahdeen ama suuq labadaba u lahaa lafdi kale oo muslim wuxuu ahaa yaquulu wuxuu odhanayay bismi illaahi wallaahu akbar wayusami wayukabir baa lagu turjumay kana lafdi kale oo uu leeyahay muslim oo min xadiisi caaisha ah isna wuxuu sida sheegay sidaas amara bikabshayn laba wan ayuu ihi keena oo amuu ihi an gawracna hala gawraco aqrana dee geesa leh cafwan amara bikabshin wan buu gowracay iyana waa wakti kalaa laga yaaba uu yihi hala gawraco ama gawracayda aqrana geesa leh yadau fii sawaad caga madow buu dhulka ku joojinaya wa yabruku wuxuu ku fadhiisanayaa fii sawaad calool madow xagga hoosuu ku fadhiisanayana waa madowde wa yanduru wuxuu wax ku eegayaa fii sawaad indha madow wuu indha kuulan yahay fautiya bihi wankiibaa loo keenay liyudaxiya bihi si uu gowraco odxiyo uga dhigo faqaala lahaa wuxuu ku yidhi caasha yaa caaisha caashaay halumni lmudya bal mindida keen halumni waa keen weeye ismu ficilu amr baabkeedii ku dar bal keen almudyata mindida uma qaala nebigu wuxuu ku yidhi xaaskiisii ishxadiiha bal hadda waxaad ku soofaysaa bixajarin dhagax ku soofee bahasha si ay bahal afloo haliilaysa u noqoto dee dhagax ku soofee fa facalad way samaysoo dhagaxii bay ku soofaysay uma akhadaha mindidii buu qaaday wa akhadahu wankiina dhab buu siiyey fa adjacahu markaasuu jiifiyey uma dabaxahu dhegtuu dhiigga u daro waa gowracay uma qaala dabeetana wuxuu ihi bismi illaah allaahuma taqabal min muxamed wa aali muxamed wa min ummati muxamed bismi illaah wuxuu raaciyey duco allahuma taqabal min muxamed ilaahu muxamed ka aqbal nebi muxamed wa aali muxamed nebiga aalkiisana ka aqbal wa min ummati muxamed nebi maxamed ummadiisa oo dhanna ka aqbal odxiyadaydu waa odxiyo qaran weeye odxiyo qof way dhaafsanta iyo mid qoyfta tu qofdhe oo tu qoyfdhe oo tu qarandhe qaranku waa ummad oo dhane ka yara rifrifkee meelaha ay ku kala goosteen maaha dadka muslimiinta waa min ummati maxamed ummadda islaamka oo dhan wey waa ka way ka wada matelaysaaba haba iska yaraatee laakiin wankaasi waa wada matelaya waa loola wada niyooday intaasoo riwaayo ayuu isu keenay sheekh madaxa isu geliyey oo laga yaabo maraajicda waaweyn ee kutubta mudawalaadka inay aad kuugu dheerayn lahaayeen riwaayada hore waa laba wan laba wan ayay ahayd tan kalena waa wan waa inuu laba jeer kala gowraco marna laba gowracay marna may ila wuu badnaa labarigiisu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu markaa halkaa ka faa'idaysanaynaa aqranku wan waa wanka geesaha leh wanka geesaha leh wey maxaad u taqaanaa wan geesa leh goormu wanku geesa yeeshaa dee imika la islalama gaadho geesihii imika geesaba lalama gaadhee afar jirka iyo shan jirka iyo lix jirka iyo markay wananku gaadhaan bay geeso bixiyaan waa shan jir waa shuboo shiil wey kay odhan jireen soomaalida shan jirku waa shuboo shiil macnaha waxa weeyaan subagiisunbaa la shiilaya waa la shubaya lana uu weynaaday weynaado waa wada sarar kabshi aqran geesihu saasay ka shi marka goorta samiin iyo samiin goortuu noqday neef sarar leh oo suuq leh oo dee waa markuu geesa leeyahy neefkani waa neef shili taas waa mid neefkii uu nebigu gowracay unbaa lagu sheegay uun inuu ahaa wan laakiin wanka un kuma gooni ahae ri iyo lax iyo orgac iyo wanba waa la qali karaa neef shuruudaha soo socdana wey ee dee wanku ugu shilisi halkan uu nebigu ay caaisha tilmaantay xadiidkani in uu maaragtay wanka uu gowracay madmadow lahaa iyo cadcadaan iyana wuxuunay ahayd un dee doorasho gaarahoo lagu dadaalayo maahayna neefka unbaa tilmaanta lahaa wey amlaxayni amlaxaan horta soo dhaaf amlaxu waa neefka isugu jiraa casaan iyo waa neef dhardharan u dharan yahay bayaad neef cadcadle wey neef cadcadle oo jirkiisu inaga inta badan adhigeenu kurtana wuu madow yahay inta kalena wuu cad yahay laakiin xijaas iyo meelaha dee waa la helaa neef bar madow iyo barcad isugu jiro ariga sida kan looda oo kale inaga ka u badan waa galaalan yahay galaalan yahay da ninkii wadaadkaha yidhahdeen wuxuu soo dhex maray ari oo markaasaa dabeedna wan galaalanoo aada u shilis buu ku arkay gurigii markuu yimi baa ilmihii xanuunsaday la yidhi u kitaab eego hadduu yaro baanbaanayna wuxuu ihi neef galaalan waa in la qalaa kii weynaabuu soo arkay dee islaantiina way dhaqaaqday oo mid yar oo galaalan oo maqasha ku jiray soo qaban dee markii lasoo agjoojiyuu saa u eegayna wuxuu u yaabayoo wuxuu ihi bal intuu laegyahay uu galaalan yahay nacaska waxa iyagii waafajiye wey waa dicaaya xarbu dicaaya ayaa meesha ka socoto caamada culimada beriga hore way ka dakli roonaan ama way ka lacag badnaayeen marka ninka laga lacag bato ama laga dhaqaalo bato waa laga dicaayad badanaya waa wax jira wey iminka maraykanku sababaha uu uga saxaafad iyo iclaam iyo warbaahin dheer yahay caalamka dee uu ka lacag roonyahy sidaa daraaddeed ayaa xarbu dicaayihiisii aada u batay markaa geedka wadaad la yidhaahdo dadka kamanuhun guri weyneyn waxna muu dheerayn ee nin caadiyahunbuu iska ahaa oo hadduu doono aadaabba lahoo dee diin oo iska miskiina laakiin maadaam qaxwihi iyaga uu kaga xidhmay dee waa hooyo ku gown bay iska ahayd arrinkooda dacaayadaasumaa laga daba tuuraya iminka muslimkan dee maadaam laga tala batay oo si uun looga adduun iyo farsamo batay waxaan loo caayaye loo ceebaynayo loo dicaydeynayo looga loogu bahalogelinayo wax xarbu dicaayi baa bata waayahay marka yanduru yada fii sawaad cagaha waa neef cagihiisu ay madmadow yihin cagaha ayuu ku leeyahay madow yabruku fii sawaad madow buu ku fadhiisanayaana waxay ka turjumaysaa qaybtan hoose calooshiisa iyo jilbaha uu ku fadhiisanayo iyabaa madmadow leh yanduru fii sawaadna waa neef indhakuulan neef indhakuulan wey marka inaga kaasoo kale waxay idhahdaan reer miyigu neef calan leh neef calan leho soo saa maahan ismaaciil xaaji ismaaciil mise geelun baad adugu ahay neef calan leh calankaa barbartaa isku jira neef idhaaho calan le maarag neef iyo indhakuulan saasay idhaha waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa mustafaadaadka waynu geli doonaaye nabigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan jirin idinku gowraca ee isagaa gawra taa waynu gaari doonaa isagaa gacantiisa ku gowraca waxaynu ka faa'idaysannaa xadiidka odxiyadu inay midab kastaba ha lahaatee dee in la gowraco lagu lagu dadaalo ay tahay midabada wanaagsan haddii la helana kuwaasaa ka mid haddii la waana dhib ma jiro waxaa kaloo iyaduna habboon neefka la gowracayaa inuu yahay neef dee wanaagsan ayaa fiican bismillahna waa in lagu gowracaa neefkuna waa inuu yahay neef shilis dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub oftiyadu odxiyadu waxay ka mid tahay camalada saalixa ah fiican camalada ilaahay loogu dhawaado weye saalixa ah xadiid saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi maalintaa ciidda carafo qofku camal uu sameeyo waxa ugu fadli badan inuu dhiig ilaahay daraaddii u daadiyo macnaa neef gowraco ama dhowr neefteed ratiibuu biha nafsan neefaydaan ka daba qaylinayn oo maqsuud kutiin gowraca neef laba saddex wax naftaadu ay ku faraxsan tahay oo adiga iyo islaamtu aydaan isku haysanin oo inaan iscirirta iskula dhacayn si wanaagsan idinka soo go-ay gowraca xajkana waa kii lahaa afdal alxaji alcaju saj xaj waxa u fadli badan alcaju saj ka codkiisuna uu dheeriyo talbiyada aada loo badiyo dhiigga laga butaacinayaana uu aada u badan yahe xoolo badan la gowraco ilaan boqol neef buu nebigu keenay boqol ayuu keenay sanadii xajat ulwadaac dhowr iyo lixdanna isagaa gowracay dhowr iyo soddonna cali bisinku waxa uu ku dhacayaa marka la gowracayo fadkuru isma allahi calayha sawa bisinku inuu xukunkiisa hore aynuu soo sheegay iyo aqwaasha culimada allahu akbar baa la raacinaya kadalika sakharaha lakum litukabiru llaha calaa ma hadaakum allahu akbar ayaa la odhanaya iyo bismi llah waa sunne iyadu waajib maaha allahu akbar qofkan gowracaya waxa wanaagsan inaanad cid u dirine adigu aada intaa ka barakaysato aba laga yaaba reer magaalka in badan waxba gowraci karaynin inay iskaba jiraanoo xoog weyna daraan oo dabeedna ka gaydh kiibarka iyo waashmaanka iyo dadka meelahaasu ha inaga gowrac dhiiggiisa ayaa waxaa ka rimaynaya laakiin waa inaad barataa ilaahay baa loogu cibaadaysanaya sida wanaagsanee loo gowrici karayo waa inaad taqaanaa oo shaygani si aanu kaaga qalloocanin waa inaad adigu bisinkaagii iyo niyadaadii iyo gowracaagii iyo taqarubkaagii waxba israacayso haddaad gawrici kari waydana goobta waa inaad joogtaa ayaa wanaagsan nabigu inantiisii faatimo wuxuu ku yidhi uxdurii udxiyatik udxiyadaada goobjoog u noq yuqfar laka biawali qabratin min daniha dhibicda u horaysa ee dhiiggeeda markay fay soo tidhaahda lagu dhaafayaae goobjoog u noqo agjooga noqo haddii aanad adigu gowricinna uxduruuha idaa dabaxtum fainahu yukfaru lakum cinda awali qabratin min damiha dadkiina saasuu u sheegay baasha in la afeeyo ayuu xadiidku sheegaya taana horeynu usoo aragnay sharaxeeda duca in la raaciyaa wanaagsan sidanuu nebigu u ducaystay ila waa cibaade bismi illaah allahu akbar allahuma haada minka walad ayuu mar yidhi iminkana wuxu yhi allahuma taqabal can muxamedi waali muxamedi wa min ummati muxamed waxaa muuqanaya udxiyadii in laga laga udxiyayn karo qofkii noolaa iyo qofkii dhintayba waayo ummadiisu dad dhintayna way leeyiin dad noolna way leeyiin marka iyamaa fadli badan dadkii dhintay in laga udxiyeeyo iyo in lacag lagu bixiyo labadaba way ogol yihiin culimada islaamku dhiibkuuma jiro haddaad waalidkii u bixiso sadaqo iyo haddaad lacag ka dhigto iyo haddaad adigoo u niyeysan taada iyo tii waalidka iyo caruurta iyo waxoo dhan aada dhowr gowracda waayo axkaamteeda iyo mustafaadaadkeeda kuwaasa ka mid ah in laga barakaysto wey oo waxna laga cuno dadkana wax laga siiyo kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa calaa cahdi nabiy yubaxi bishaati canhu wa can ahli beyti fayakuluuna wayudcimuun isaga iyo reerkiisaba neefkuna ka wada qali jiray dadkana way siin jireen waxna way ka cuni jireen وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanه qاla qاla رasuul الlahi salى الlه عaليه وasلم nebigu waxa yihi man kana lahu sacة qofka hayntiisu roonka ee iska haysta xoogaa adduunahoo uu kuwa ku odxiyayn karo walam yubaxi dabeedna odxiyo aan samaynin falaa yaqrabana muصalaana halkan aan ciidda ku tukanayno iyuu usoo dhowaanine dee magaalada ha galo naga soo doonaya rawaahu axmed bnu maaja wasaxaahu alxaakim warajaxahu alaimatu gayruhu aimada aan xaakim haynin waxay saxiix ka dhigeen waqfahu inuu mawquuf yahay abi hurayre ku joogo oo inuu xadiis marfuuca ahayn sidaasaa raajix qaarna mawquuf bay ka dhigeen laakiin xaakimun baa marfuuc ka dhigay marka aimada aan xaakim ahayn ku raaca musalluhu halka ciidda lagu tukanayo waa arrin adag qofku yuu nala tukanin ha iska tago arrin adag wey marka waa maqaalada abi hurayre ku dah qorahdii abi hurayre wey abi hurayrana dee wuxuunu ka mid ahaa aladiina xadaruu rasuula wacasaruu tanziil waxaygoo soo degaya kuwii nebi maxamed goobjooga u ahaa marka sida sunnada loo fahmayo diinta iyagaa iyaa inoo soo gudbin jiray asxaabta waa dadkaynu ufahmayno diinta sidii ay ufahmeen almuhim wuxuu ku muujiyey asxaabigu miisaanka ay adxiyadu leeday qofkii adxiyo samayn karaa ee boqolaal dollar iska haysta inuu dee neefka qalo soddonka dollara ama afartanka dollara waa sunno muakada wey alaatun calaya hiya calaya faraaid walakum tatawuc annaxru walwitr waragcata alfaajir saddex idinka sunna idinyihin anigana faral bay igu yihin ayuu leeyahay xadiidkaas baara qudni u warinay iyo xaakim can ibni cabaas waxa weeyaan idinka sunna idinyihin anigana faral bay igu yihin buu nabigu leeyahay waxa weeyaan udxiyada iyo witriga iyo labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax wa can jundub ibni sufyaan radia allahu canhu qaala waxa uu ihi shahidtu ladxaa udxiyadaasoo soo dhowba oo bila ka hadheen koobani ayuu ihi shahidtu ladxaa udxiyadaasoo soo dhowba oo bila ka hadheen koobani ayuu ihi shahidtu ladxaa ciid ladxa ayaa la joogay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam falamaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii nebigu dhammeeyey binnaasi dadka uu tukinayay nadara wuxuu eegay ilaa khanamin ari buu sidaa u eegay qad dubixat la gowracay ari halkaa lagu gowraco daadsan buu sidaa u eegay markuu salaadii ka baxay faqaala wuxuu ihi man dabaxa qabla salaati qofkii gowracay dadow salaada ka hor falyadbax shaatan neef kale ha gowraco makaanahaa taa hore halkeedii taa hore may gudine oo meesheedii may dhicine ha qalleeyo kaasina alla bari dheh kii odxiyadana ha gowraco neef kale waman lam yakun dabaxa qofkii aan weli gowracin falyadbax ha gowraco cala smi illaah bismi illaahina ha yidhaahda hana gowraco imika waktigeedii waa imika eh marba baabka meel baad maraysa mashruuciyadeeda xukumkeeda maxaan ku idhahda neefka lagu gowracayo gudaya waktigeedii baynu maraynaa markaas waktigeedu waa goorma waa salaada kadib waxay cagsi isu yihiin sakaatufidriga sakaatufidriguna goormuu ahaa salaada ka hor salaada ciidda ka hor buu ahaa kan odxiyaduna waa salaada kadib iyo iskaga kaa khaldama odxiyadu waa cibaado wakti leh waktigaasun bay ansaxaysa marka haddii salaada laga horraysiyo waa sadaqo ee odxiyadii may dhicin waana kaa yidhi makaanaha ha lagu celiyo salaad mar hadduu sheegay assalaamu calaykum ta imaamkay ku xidhanta assalaamu calaykum markuu yidhi ee weli khudbadihiiba aanu akriyin hadduu qofku gowraco way iska ansaxaysa waayo salaadun buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbadii haba ka dambeeya salaad marka la yidhina waa salaada imaamkaee salaadaada ma ah adigu weli yaana tukanin haddii jamcii ummaddu uu ka baxay waa iska gawraci waa iska gawraci karta marka ma gudaysa baynu ka fahamnay ilow iyo jahli mid kastaba ha ahaadee waktigeedu waa kaa weyn yabtadiu biwaqti salaati alciid waktiga u horeeya wey kaas ayaynu halkaa ka arkaynaa waktiga u dambeeyana dee isaguna waxa uu ahaa saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqa saddexdan maalmood ee ayaamu tashriiqa saddexdaba waa la gowrici karaa liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaat calaa maa razaqahum min bahiimati lancaam maalmaha macluumaadka ah ee la yaqaanee ciidda ka dambeeya saddexda ah wixii ilaahay uu ku arsaaqay xoolaha ah magaca ilaahay ha ku gowraceen allahu akbar iyo bisinka ha raacday wayadkuru isma allah magacii ilaahay bay ku xusayaan wixii ilaahay uu ku arsaaqo min bahiimati lancaam marka in saddexdaa cisho ay ka ayaam kullu yawmi tashriiqi darxun afarkaasina waa ka soo arooray nebiga axmed uu warinayo ayaam tashriiqa dhammaantii waa wakti wax la gawrici karo haddii haddaba waktigaasi uu tago uu qalayn karaa oo maalmaha ka dambeeya uu iska qalayn qaarkoodna waxay leeyihin maya waa sadaqa sunna aho waxba qalaheedana looma baahno laakiin waktigeedaa ku dadaal waa afar cisho afar cisho wax saalan maa sida u kala horeeyaan oo si kala fadli badan yahay wa can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhu qaala qaama fiina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu dhexdayadu iska taagay ayuu leeyahay asxaabigu uu naga dhex kacay rasuulku isagoona wacdiyaya faqaala markaa wuxuu yihi arbacun afar neef oo xoolaha ka midi laa tajuuzu fi daxaaya odxiyada kuma banaana iminkana waxaynu maraynaa neefkeedaa la gawrici karaa neefka la gawracayaa waa ka shilis soo aragnay keedaan la gawrici karaynen gudaynin ayaynu halkan maraynaa neefkeedaan la gawrici karaynin marka afar baan la gawrici karaynoon ku ansaxayn buu leeyahy odxiyada iyo hadyiga iyo walqasha alcawraa tii isha goofka alahay albayinu cawaaruha ee isheeda goofnimadeeda ay muuqatay iyo walmariidatu neefkii bukay albayinu maraduha ee bukaankeedu muuqanayo bukaankeedu muuqanayay walcarjaa iyo neefkii dhitinayey albayinu dalacuha ee dhitiskiisu oo aada u muuqanayay dhutiskiisu oo aada u muuqanayay walkariira iyo neefkii duqda ahayd allatii taasoo laa tunqi aan dhuuxba lahayn neef duqa oo gaboon dhuuxba lahayn saas weey oo markaa cawraa waa neefka ishu goofka taagay laakiin hadduu ama dhalaad yar leeyahay ama ishu buuxdo dhib male ka bukaanka ah ee bukaankiisa la arkayo oo neefku gangan madowbaa isku taaga had iyo jeer markuu buko markiiba jidhkiisu uu isbedelay halkaa isagoo taagan bay dhogortu wada taagan oo madow kaaga muuqanaya waatan la ydhaa maxaa madoobeeye miyuu hulumbaysan yahay macnaha mar hadduu hulumbahaasi helo gangankaasaa isku taagaya markiiba halkaas dadka arka carjaagu waa neefka dee dhitinaya neefkiiba hadduu dhitinayo dee waa macruuf inuu hilibkiisa uu jiirhkoraya neef dhitiyey daaq fiicanna ma gaadhayo siduu xoolaha u daba dhitinayu daalayaa dabeedna wuu diifaysan yahay laa tunqi waa neefka aan lahayn niqyiga niqyigu waa bikasri nuun waa dhuux markay inaga dadkeena xoolaha way yaqaanaan markay ka warramayaan waxay idhaahdaan waa weynid joogsatay oon dhuuxba lahayn laf la dhuux neefka uu gowracay laf la dhuuxa ma lahadaya soo saamaynaa laf waxa uu inoo keenay neef laf la dhuuxo aan lahayn markaasay yidhaahdeen weyd iyo wacdiba ama weyd iyo waanaba habeen baa lagu seexdaa bay idhahdeen haddaad weyd cunto in yarun baa caawa ku yara seexanay waanaduna dee qofka asalkiisiina bedelaysa iyo dhalankiisi dhalan baa ka adag laakiin neef haddaad cunto tamar lahoo wanaagsan dee mudduu kuwo ayuu kugu soo kacdoomayaayo aada ku tamarinaysa marka neefku waa kaa adigu waa neef buuxoo hagaagsan oo dee anfac leh oon caafimaadkana waxba u dhimaynin nafaqana leh ilaan kuwan iminka halkan lagu tiriyey ama neefkiiba hilibkiisii wax ka maqan yahay ama caafimaadkaabu dee waxu dhimaya waayo mustafaadaadka haddii uu kuu sheegayna waxa uu ku kuwa sifooyinkan lihi ma gudayaan ceelihii kale ka war ahlu daahiriya oo mararka qaarkood dee uu ku yaro maroorsamo daliilku sida ay daahirka usii haystaan ayaa waxay idhahdeen ceebaha loo diidi kara neefka waa afartan oo keliya ceeb kale hadday soo baxdo noocay doonto haatee waynu ku qaadan wuxuunay qaniineen lafdiga daahirka laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin ceebuhu afartani tusaale waxay ka yihiin u neefka ceebtiisa haddii ceebo kale la helo